barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis weliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis weliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay
maalin wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka taakulo oo aad ka dhagaysataan rediyo isna islamarkaasna aan baahino khamiis dhaaf walba barnaamijka waxaan ila socodsiinayo anigoo abdaxsiis xasan macalin markaana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal qaybtiisii sideedaad ee barnaamijka taakulo isla markaana aan kaga hadalno arrimaha hay-adaha iyo waxqabadka qaramada midoobe markaana kusoo dhowaada qeybtiisii sagaalaad ee barnaamijka taakulo oo toddobaadkani aan kaga hadli doono arrimo la xiriira ilaalinta dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ah
dhegaystayaasheenna qiimaha lahow kusoo dhowaada qaybtii sagaalaad ee barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalno taageerada iyo waxqabadka hay-adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalka soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idinkula wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya taakulada joogtada ah ee ay qaramada midoobey la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan toddobaadkan waxaan barnaamijka taakulo ku qaadaa dhigi doonaa
As you may know, UNESCO is the only United Nations agency with a mandate for culture. we have a portfolio of, of conventions in the field of culture that range from the protection of cultural property in times of armed conflict.
doontahay bulshada soomaaliyeed si la mid ah bulshooyinka adduunka oo dhan in ay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa sektorka dhaqanka hadduu ahaan lahaa midka muxuu ahaa goobaha taariikhiga ah hadduu ahaan lahaa ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka iyo kuwa aan muuqanin muxuu ahaa waqtiga
codadkaasi aad maqlayseenna waxay hordhac u yihiin waraysiyo aan la kala yeelannay khabiir ka tirsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee unesco iyo sidoo kale wakiilka soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada cilmi sayniska iyo dhaqanka oo maanta marti noogu ah barnaamijka taakulo si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacaddan aad hadda naga dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aalahan kale ah maxay tahay in la sameeyo si loo xoojiyo ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed iyo goobaha sooyaal dhaqameed kale haddii aad barnaamijkan ka dhagaysanayso baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada waa hagaag dhegaystayaal guutaalow intaynan u gudbin waraysiyada barnaamijka balsi kooban noogu dulmar taariikhda iyo waxqabadka hay-adda unesco ee soomaaliya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee unesco waxaa lagu aasaasay magaalada london ee xarunta dalka boqortooyada ingiriiska lix iyo tobankii bishii nofembar sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii waxaana xarun u ah magaalada baariis ee dalka faransiiska unesco waa hay-adda keliya oo qaramada midoobay awood buuxda uga haysata ilaalinta iyo horumarinta dhaqanka dalkeenna soomaaliya hay-adda unesco waxa ay ka shaqaynaysay muddo aada u dheer waxaana ay ilaa iyo hadda si joogto ah gacan uga siisaa hay-adaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa enji-ooyada ee qaabilsan arrimaha waxbarashada cilmi sayniska iyo dhaqanka intaba welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno waad ku mahadsantahay guutaale sida aad noogu faahfaahisay taariikhda iyo waxqabadka hay-adda unesco haddaba dhegaystayaal si aan u helno xog dheeri ah oo ku saabsan hay-adda ayaan waxaan waraysi arrimahaas kala yeelanay caroline monte oo ah khabiir sare oo ka tirsan xafiiska bariga afrika ee hay-adda unesco waxaana aan ugu horreyn weydiinay sida hay-adda unesco ula shaqayso maamulada dalka sidii horey loogu socon lahaa horumarinta waaxda dhaqanka Thank you for this question. As you may know, UNESCO is the only United Nations agency with a mandate for culture.
oo quseeya dhaqanka oo ay ka mid yihiin ilaalinta hantida dhaqan ee dal xilliyada ay colaadaha jiraan goobaha taariikh reebka dabiiciga ah iyo horumarinta kala duwanaanshaha dhaqanka heshiisyadan waxay qeexayaan heerka caalamiga ah ee uu dal hiigsan karo inuu ku guulaysto iyo in loo isticmaalo dhaqanka hab waari kara annagoo wada jirna howlaheenna dhaqanka annagoo kaashanayna saaxiibadeenna iyo dhaqaalaha aan haysanno waxaan awoodnay in aan dalal badan ka taageerno horumarinta siyaasadda dhaqanka ee dhanka sharciyada iyo kobcinta dhaqaalaha tusaale dowladaha ama hay-adaha dawliga ah warbaahinta hay-adaha aan dawliga ahayn iyo saamilayda kale ee dhaqanka waxaan ku taageernaa sidii ay ula socon lahaayeen dhaqanka iyo in ay la macaamilaan qaybaha kala duwan ee dhaqanka sida dhallinyarada arrimaha jinsiga iyo isbeddelka cimilada iyo shaqo abuurkaba waxaan mar walba waafajinnaa howlaha unesco waxyaabaha mudnaanta u leh qaranka sida qorshaha horumarinta qaran ee soomaaliya waxaan sidoo kale aragnaa sida aan dhaqanka ugu isticmaali karno kalibkeenidda qorshayaasha qaramada midoobay ee waari kara iyo hiigsiga labada kun lixdan iyo saddexda ee midooda afrika sida aad og tahay waxaa jira ilaa toddoba iyo toban qorshe horumarineed ee waari kara oo ay ka mid yihiin sinaanta jinsiga waxbarashada iyo hay-ado awood xooggan leh midna qorshayaashan si toos ah uma sheegayo dhaqanka marka aragtidayda ahaan waxaan dhaqanka u aragnaa s t g zero waayo wuxuu dhaqanka udub u yahay dhammaan sida dal uu ugu guulaysan karo toddoba iyo tobanka hadaf haddii uu dalkaasi leeyahay udub dhaqan oo adag waxaan si dhow uga shaqaynayay soomaaliya ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan horkacnay aqoon isweydaarsiyo dhanka dowladda iyo warbaahinta ah sannadkii tegey waxaa heshiis isfaham ah wada saxiixday hay-adda unesco iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya si aan u aragno xoojinta wada shaqaynta ee dhanka waxbarashada iyo dhaqanka marka waan ku faraxsannahay in dadaallo badan kadib ay dowladda soomaaliya ansixisay laba cahdi oo muhiim u ah unesco mid waa cahdiga well heritage convention iyo kan kale oo ah intangible culture heritage convention Is the World Heritage Convention and the other is the Intangible Cultural Heritage Convention.
waxyaabaha hay-adda unesco ay soomaaliya ka taageerto waxaa kale oo ka mid ah qorshaha qaran ee dhaqanka iyo istaraatiijiyadda qaran ee hagidda iyo horumarinta dhaqamada maguuraanka ah iyo sidoo kale kuwa guura ee soomaaliyeed marka maxay noqon kartaa saameynta ay tallaabooyinkani leeyihiin gaar ahaan ilaalinta goobaha sooyaalka dhaqan ee dalka Thank you very much for this question. So, the strategy and its action plan will really guide the steps to be taken by the government waad ku mahadsan tahay in aad i weydiisay su'aashan qorshaha iyo qorshe howleedkeennuba waxa ay hagi doonaan tallaabooyinka ay dowladda federaalka qaadi doonto si loo ilaaliyo goobaha dhaqanka ee soomaaliya qorshahan waxa uu daboolayaa wax walba oo ay ku jiraan goobaha dhaqan ee dabiiciga ah sida kaymaha goobaha lagu nasto ilaa goobaha cilmiga dhulka iyo waxyaabihii ka haray sooyaalkii hore marka aan ka hadlayno dhaqanka caadiga ah waxaan ula jeednaa sida diimaha dhaqamada caadooyinka iyo wax walba oo uu qof ama koox bulsho ah ay u arkaan qayb ka mid ah dhaqankooda ama noloshooda thing that an individual or a community or group takes part in as part of their cultural identity.
ugu dambeyn maxay tahay saameynta kale ay istaraatiijiyadani ku yeelan karto dhaqanka iyo goobaha dhaqan dabiiciga ah ee soomaaliya As I mentioned, the strategy has an action plan that are based on the government priorities.
waad mahadsan tahay sida aan horay kuugu sheegay qorshaha waxa uu leeyahay qorshe howleed oo ku salaysan waxyaabaha mudnaanta u leh dowladda tani waxa ay dhabbaha u jeexaysaa howlaha wasaaradda qaabilsan dhaqanka iyo unesco si loo raaco howlaha balse waxa uu sidoo kale gacan ka geysanayaa in deeqbixiyaasha iyo saaxiibbada caalamiga ah ay fahamsanaadaan waxyaabaha mudnaanta leh si ay u taageeraan welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakula oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno aad ayay u mahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxa ay ahayd caroline monte oo ah qabiir dhaqan oo ka tirsan xafiiska hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada cilmi sayniska iyo dhaqanka ee bariga afrika waxaana ay marti inoogu ahayd barnaamijka taakulo guutaalow caroline monte aad ayay noogu faahfaahisay muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhaqanka iyo goobaha sooyaalka dhaqan leh ee soomaaliya hase yeeshee aan markan u gudubno cabdiqani axmed cabdulaahi oo ah wakiilka soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada cilmi sayniska iyo dhaqanka waxaana aan ugu horreyn weydiinay su-aasha ah maxay muhiim ugu tahay soomaaliya ilaalinta iyo horumarinta dhaqanka waari kara dhismaha nabadda iyo adkaysiga Eh, waa mahadsan tahay walaal Een, guud ahaan horta muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay bulsho walba inay ilaashato oo ay horumariso dhaqankeeda taas waxaa ku jira eh, mustaqbalka eh, sababtoo ah bulsho aan muxuu ah dhaqan iyo taariikh culus aan ku tiirsanayn way ku adag tahay inay mustaqbal wanaagsan ay higsato marka sidaas ayay ula gudboon tahay bulshada soomaaliyeed si la mid ah bulshooyinka adduunka oo dhan in ay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa sektorka dhaqanka Eh, hadduu ahaan lahaa midka muxuu ahaa eh, goobaha taariikhiga ah hadduu ahaan lahaa ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka iyo kuwa aan muuqanin eh, muxuu ahaa eh, eh, waqtiga muxuu ahaa badan soo jiray cabdiqani sidee ayuu qorshahani gacan uga geysan karaa in dadku aqoonsadaan si loo gaaro himilooyinkooda fog iyo kuwa dhow labadaba saa la socoto walaal istiraatiijiyadan waxa ay ka timid eh, kadib markay isku yimaadeen dhammaan dadka dhaqanyaqaanka ah ee soomaalida ah iyo intii ay suurowday dabcan iyo hay-adaha u qaabilsan dowladda soomaaliya ee dhaqanka sida akademiyada cilmiga iyo fanka iyo sugaanta iyo wasaaradda eh, waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare eh, iyo hay-ado kale eh, iyo anagoo la kaashanayna eh, muxuu ahaa eh, saaxiibadeen caalamka si ay ay noogu biiriyaan eh, wixii aragti ah oo oo aan isleenahay farsamo ahaan wayna waynala jaanqaadi karaan waxaa markaasi ka soo baxay istiraatiijiyad la leeyahay shanta sano soo socoto waxa ay eh, horumar la taaban karo eh, gaarsiin kartaa sektorka dhaqanka soomaaliya waxa ugu muhiimsan eh, in aan soo eh, muxuu ahaa tirakoobi karno eh, goobaheena taariikhiga ah ee dalka ku yaala eh, aan ka shaqeyn karno sidii eh, looga diiwaangelin lahaa eh, mustaqbalka eh, ayadoo la, la, la, la raacayo habraaca eh, rasmiga ah unesco in laga diiwaangeliyo oo lo- ay ku biiraan liiska eh, goobaha taariikhiga ah ee adduunka cabdiqani dabcan waxaa la filayaa in qorshahani uu gacan ka geysto helitaanka bulsho dhammaystiran horumarin dhaqaale iyo in dhallinyaradu ay ka qayb galaan howlaha shaqada marka bal sharaxaad naga sii sida arrimahan ay ku meelmari karaan Een, dabcan een, waxaan eh, ogsoonnahay in haddii een, institutionska ama hay-adaha dhaqanka laga shaqaysiiyo in ay ay ay keeni karaan shaqo abuur macnaheeda eh, dhalinyaradu ay u noqon karaan meelay u shaqo tagaan waxaan ogsoonnahay sidoo kale inay ay keeni karaan in dalxiisku uu kor u kaco Eh, dalal fara badan oo ay ka mid tahay tusaale ahaan eh, dalka masar oo aan eh, run ahaantii taariikh horena aan wadaagno Eh, waxaa ognahay in qayb muhiim ah oo dakhliga waddankaasi uu ku salaysan yahay eh, dalxiiska dalxiiskana waxa ugu muhiimsan waddankaasi waa goobaha eh, dhaqanka ee taariikhiga ah sida ahraamaadka iyo waxyaabahaas marka soomaaliya waxaa aaminsanahay inay leedahay sidoo kale meelo sidaas oo kale taariikh leh qaarkood ay dayacan yihiin qaarkoodna ay xataa weli aanan lasoo saarin oo aan aanan la ogaanin marka haddii meelahaasi taariikhiga ahi em, eh, muxuu ahaa la dayactiro oo la diiwaan geliyo waxa ay kor u qaadaysaa dalxiiska kaas oo kor u qaadaya isna een, dakhliga iyo dhaqaalaha waddanka cabdiqani sidee qorshayaashani uga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda iyo in dhallinyaradu ay shaqooyin helaan gelyadu waxaa qayb muhiim ah eh, ka ah in dadku ay wada fadhiistaan oo ay dood caafimaad qabta ay qabaan waxaa ka dhasha nabadgelyo Eh, marka dadka kala aragtida duwan ee kala deegaan deegaanada kala duwan ee kala lahjada duwan haddii ay ay ay isugu yimaadaan inay ay wadaagaan eh, dhaqamada soomaaliyeed oo ahaa kala duwan oo lasoo bandhigo waxaa ka dhalanaya saan hore u sheegay maad beriga beriga fog ee laas rasaaseer waxa dhowaan een, laga helay een, goobo taariikhi ah oo jira ah, muxuu ahaa saddex kun oo sano ku dhowaad marka meelahaasoo kale waan hubaa in deegaano badan oo soomaaliya ka mid ah ay leeyihiin haddii eh, si wanaagsan loo ilaaliyo waxaa ka dhalan kara in ay dalxiisayaal dibadda ah ay yimaadaan dhalinyaradu ay shaqo abuur u noqoto oo ay meelahaasi u shaqo tagaan meheradihii ganacsiga meelaha u dhawaa ay muxuu ahaa ay ay faa'iido badan ay dhaqaale ay ka helaan aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa wakiilka soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada cilmi sayniska iyo dhaqanka cabdiqani axmed cabdulaahi oo nagala qaybgalayay barnaamijka taakulo welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno haddaba si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacaddan aad hadda naga dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aalaha kale ah maxay tahay in la sameeyo si loo xaqiijiyo ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed iyo goobaha soo yaal dhaqameedka leh haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada intaasna dhegaystayaal waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka taakulo oo aan toddobaadkan uga hadalnay taariikhda iyo howlaha waxqabad ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee unesco intaan dib uga kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan yihiin fadxi iyo guutaale oo toddobaadkaani nala socodsiinaya barnaamijka taakulo qaybtiisii sagaalaad iyadoo toddobaadkana barnaamijka looga hadlay ilaalinta dhaqanka iyo sidoo kale goobaha sooyaalka ah su-aasha toddobaadka ama sheekada toddobaadka ayaan dhegaystayaal markaana isla soo gaarnay dhegayste sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka lambarka idaacadda ayaa si toosa ula soo xiriiri kartaa haddii aad barnaamijkaada ka qayb qaadanayso adigoo aragtadaada iyo sidoo kale sida ay kula tahay nala wadaagaya dhegayste sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalkeena fura afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa si toosa usoo wici kartaa si aad barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf walba idaacaddan radio sna ayaad ka dhagaysataan islamarkaana aan toddobaad wilbanigu soo gudbino ama hawada aan iisoo marsiino mowduucyo kala duwan ee ku saabsan waxqabadka hay-adaha qaramada midoobe iyo sidoo kale howlaha ay siiso ama gargaarka ay u fidiso ummadda soomaaliyeeda toddobaadkan barnaamijka qeybtiisii sagaalaad waxaan ku gorfeenay ama aan kaga hadalnay habka loo ilaalin karo dhaqankeena goobaha taariikhiga ah iyo arrimo kale iyadoo khubro ama dad ku xallidheer arrimahaasi barnaamijka loogu wareystay oo ay falanqeeyeen si dhegeystayaasha ra-igooga aan ugu eegno ama aragtidooda dhegeystayaasha aan ugu eegno dhegeystayaasha toddobaadkan su-aasha aan ugu talagalno waxay tahay sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka fura afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay dhegeystayaasha lasoo xiriiri karaan si ay barnaamijka taakulo ee radio snai ay uga qayb qaataan waxaa sidoo kale xusad mudan in dhegeystayaasha caalamka ku sugan ay nagala socdaan qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai iyo bejka facebookan ku leenahay snai radio oo halkaasna si toos aad nooga dhagaysan kartaan si life ah waa dhegeystayaasha caalamka iyo gudaha dalkaba kuwa ku sugan sidoo kale dhegeystayaasha ku sugan jowhar waxay nagala socon karaan mawjadda idaacadda ee dherarkeeda uu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartis barnaamijka taakulo khamiis dhaaf walba ayaad kala socon kartaa idaacadda snai toddobaadkan sheekada barnaamijka dhegayste sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka adigoo aragtidaada nala wadaagayo ama nala garofaynayo sida ay adigu kula tahay ayaa dhegaysta aragtidaada nooga soo gudbin kartaa si xal loogu helo ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka dhegayste sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka lambarka idaacadda ayaa si toos ula soo xiriiri kartaa farowa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnaamijka ayaa si toosa ula socotaan iyadoo qaybihii ugu dambeeyna barnaamijka aan ku guda jirno barnaamijka taakulo khamiis dhaaf walba ayaad ka dhegaysataan idaacadda isnaay iyadoo toddobaadkaana barnaamijkaan ku soo qaadanay qaybtiisii sagaalaad oo aan kaga hadalnay mowduucyo kala duwan oo la xiriira ilaalinta meelaha qadiimiga ah ee waddanka uu leeyahay taariikhda sooyaalka ah iyo ilaalinta dhaqankaba ayaan toddobaadkan kaga hadalnay iyadoo khuburo ay aada u falaqeeyeen qaybtiisii sagaalaad ee barnaamijka taakulo sheekada toddobaadkan waxay ahayd sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka guud ahaan dhegaystayaal halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka taakulo anigoo cabdixasiis xasan macalin ayaa nii waramayey toddobaadkana qaybtii sagaalaad ayaan barnaamijka kaga hadalnay arrimo ay ka mid yihiin ilaalinta dhaqanka iyo sidoo kale goobaha taariikhiga iyadoo su-aasha toddobaadkan dhegaystayaasha aan usoo bandhignay sidee looga qayb qaadan karaa ilaalinta dhaqankeena iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka intaan mar kale kulmi doono barnaamijka mid la mid ah ammaanaa lala
ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay